sanad walba sanadka ka dambeeya waxaa bulshada soomaaliyeed dhexdeeda kusoo badanaya isticmaalka waxyaabaha maanka dooriyaah oo saameyn ku yeelan kara nolosha qofka isticmaalaha iyo dadka ka agdhow isticmaalka maandooriyaasha noocyadooda kala duwan sida sigaarka tubaakada iyo qaadka ayaa waxay bulshada u horseedaan caafimaad darro qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada dhoble ayaa iga warbixiyey halista caafimaad ee ka dhalan karto isticmaalka maandooriyaha iyagoona bulshada ugu baaqay kana wacyigeliyey in ay ka digtoonaadaan isticmaalka maandooriyaha haddii aan ku faahfaafiyo caqabadaha ama dhibaatada uu keeno muqaadaraadka waxyaala fara badan ayuu bulshada dhexdooda u keena oo dhibaato ah qofka shaksiyan ahaana dhibbu ayuu u keenaa bulsho ahaanna dhib ayuu keenaa tan shaksiyan haddaan fiirno oo qofka nafsiyan wuxuu keeno qofka haddii muqaadaraadka uu badsado sida jaadka sigaarka isheeg waxyaalaha kale tubaakada iyo waxyaalaha xashiishka dhan qofka waxyaalahaas idil waa waxa maandoori waaye qofka maskaxdiisii cadiga aheed ilaahay uu abuuray oo inuu ku noolaado ama inuu ku shaqaysto uu rabay ay waxay noqonaysaa haddii ay boqol aheyd waxay noqonaysaa konton hoos bay u dhiceysaa tan haddii waxaana ka sheego qofka nafsadiisa waxa uu keenayo qofka haddii uu muqaadaraadka uu cuno ama uu badsado kow caafimaad darra ayay leedahay qofka caafimaadkiisii boqolkiiba soddon hoos ayuu dhacayaa tan kale qofka muxuu ahaa boodhigiisa ama jirkiisa intuu ahaa miisaankiisii uu nusqaamaya hoos ayuu dhacayaa raashinkii cunitaankii uu cunaya abidkeydkii uu ka tagay qofka wuu nusqaamayaa hurdadii ama nasiinadii uu sumeyn jiray qofka waa laga yaabaa inuu waayo marka dambe ultimadan waxa laga yaabaa qofkii inuu xanuuno fara badan uu ka qaada ama uu la kulmo magacayga waa aadan maxamed waxa horta dhib buu zaa-id noogu yahay waxyaalo badan hadda tusaale ahan haddaan ka hadla qaadka oo kaleeto magaalooyinka kaleeto annaga waxaan u saarana xuduud baan degannahay qofkii waxaa laga yaabaa inay caafimaadkiisa asagoo gaajaysan oo markaas soo kacay oon koob shaah cabin hadduu qaadkii uu ku bilaabo oo kaleeto caafimaad dari badan bay keenaysaa oo xanuunyo badan inta badan waxaa noo keenay qaadka haddaan ka hadlo sistiib aan u hadla qaadka dhibaato badan buu keenaa bulsho ahaan qofkii uma ficno kow qofkii uma fiicno caafimaadkiisa guud soo u fiicnayn ko laba uma filno waxaa lii jiray ilkihiisii qofka uma roono calooshiisii iyo xibnihiisii iyo jismigiisii iyo kulli uma fiicno hataa qofka dhibaato badan u keenaa hada caafimaad darada waxaa ka mid ah qofka hal sac buu qaadka soo qaadanaya ilaa saddex sac habeenimo fadhiga uu fadhiya oo kaleeto qofkii caafimaad daraya keenaysaa oo dhididka iyo barnaamijka uu keenayaa hataa cuduro badana jira hataa neerfa xanuunka dhiikarka sokorta daqaar ay ku dhacdaa kaadi macaanka fadhiga badan laab jeexa gaaska iyo cuduro xanuun badan ay keentaa waan arkay xanuun hadda dhibkaad aan ku sheega in badan aan ku aragnay